بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله واكلك اموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحد waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa nadmu lkabaa'ir meeshaan wuxuu yidhi sheekhu wa aklika ayaa ka mid ah kabaa'irta cunitaankaada amwaal alyataama agoonta xoolahooda aada cunto bibaatilin si baatil ah oo xaqdarraana aad ku cunto oon xaq ahayn alyataama waa jamcu yatiim walyatiimu waa man maata abuuhu walam yabluq alyatiim waxaa la yidhaahdaa man maata abuuhu walam yabluq cid walboo aabbihii ay dhimatay welina aan qaan gaarin ayaa yatiim la yidhaahdaa ama agoon la yidhaahdaa ciddii aabbihii ay nooshahay agoon ma aha kii aabbihii dhintay isagoo qaangaarana agoon maaha oo ma agoontoobin ama aabbihii dhintay isagoo saqiir ah laakiin saqiirnimadii ka baxay ee qaangaar noqday agoonku waa qofka aabbihii uusan noolayn welina saqiirka ah oon qaangaarin ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdeen agoonkaasi marka wuxuu mudan yahay in la karaameeyo ilaahina subxaanahu wa tacaala karaamaynta la karaameeyo agoonka qur-aankiisa waa uu ku sheegay oo dadka waa u dardaarmay karaamaynta agoonka nabiguna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waa uu ku sheegay karaamaynta agoonka iyo fadliga ay leedahay agoonka oo la karaameeyo ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala asagoo nabigiisa nebi maxamed la hadlaaya fa ama alyatiima falaa taqhar maadaama adugu aada agoon ahaa jirtay nebi maxamedow agoonka ha qasbin ha dhibaataynin sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku gubaabiyey agoonka in la kafaalo qaado maadaama uu aabbihi waaye oo biilkiisa iyo kirada guriguu degi lahaa iyo caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa la kafaalo qaado qof walba oo isku daydo ilmo aabbahood ou dhintay aabbihii u shaqay lahaa oo agoontoobay ama kuwa uu mas-uul ka yaha ha noqdeen oo qaraabadiisu ay ka dhimatay ama kuwa dad kaleo asaga aan qaraabo la ahaynu ay ka dhinteen ha noqdeene inuu kafaalo qaado dadkaas agoontaa qof walba ha isku dayo saas darteeda nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ana wa kaafilulyatiimi ka haatayni fi ljanna farta fardhaxaadda iyo murugsatada uu nabigu taagay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi aniga iyo qofkii qof agoon ah kafaalo qaadahay sidaasoo kale ayaan jannada ku noqonaynaa xagga darajada jannada waa iska agdhowaanaynaa qofkii marka halcanu kafaalo qaada oo agoonuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshuu jannada qiyaamaha ka degan yahay meel u dhowaa laga dejinaa asagana kii canug ka badan kafaalo qaadana dee khayr fara badan ayuu qofkaasu la yimid sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid ninaa u yimid markaasuu wuxuu sheegtay oo nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa engegnaan iyo qallayl uu ka dareemayo kadibna nabigu waa la teliyay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi in aradta talyiina qalbika fa acim almiskiina wamsax ra'sa alyatiim meesha laga gaaray agoonka in la karaameeyey karaameyntiisa oo diintu ay ka gaartay oo ay gaarsiiday waxay tahay in nebigu calayhi salaatu wasalaam nin u yimid oo uga sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbi engeg iyo qalbi qallayl oo yidhi nebi ilaahayow qalbigayga qallaylaan ka dareemaa ayaa nabigu la teliyay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi in aradta talyiina qalbika haddaad doontood rabto qalbigaada inaad jilciso qallalay oo engegay oo adkaaday inaad qoyso haddaad rabto fa acim almiskiina miskiinka quudi wamsax ra'sa alyatiim xalushaadku waa kaas agoonka madaxiisana masax oo agoonka madaxa u salaax madax u salaaxidda agoonka madaxa loo salaaxay marka fadli weyn ay leedahay maadaama qofkan agoonka ah oo miskiinka ah oo abihii dhintay aad madaxiisa inta qabatay madaxiisa aad salaaxday uu qalbi dejiday warar fiican aad ku tiri wixii aad la qaban karto aad la qabatay intaasu waxay u gashaa agoonka waxba weynay u gashaa qalbigiisayna dhise qalbigiisa ayayna dhisee maadaama uusan aabba lahayn adigana ilaahay ku nooleeyey ilmihii aad dhashana adigu aad u qararaf leedahay oo salaad walba oo kale lehe haddaad agoonta madaxooda salaaxdo waxaad la qaban kartaana la qabato niyad dhiskaas agoonka aad u niyad dhistay sababteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaadii qallalaa ama adkaaday ilaahay ku jilcinaa subxaana wa tacaala nabiga nebi maxameden calayhi salaatu wasalaam asaga laftirkiisay ka sugnaatay agoonta inuu dhihi jiray iisoo dhoweeya kadibna madaxa ka salaaxi jiray calayhi salaatu wasalaam arrintaasna soomaalidu xoogaa waa yaqaanaan agoon madax ka salaaxidda ah waa ay yaqaanaan in badan oo ay ku dhaqmaan agoonku marka sharciga dhexdiisa saasaa loo karaameeyey agoonkii marka waxaa laga rabaa inaad karaamaydo haddaad karaameey weydood ku dadaali weydo agoonka wax la qabadkiisana xoolihiisa iska ilaali ha dhibaataynin agoonka meeshaan iyo mawduucaanu maanta wuxuu ku saabsan yahay dad aan agoonkii kaalmayn oon kaalmo agoonka uusan ka helaynin bal inay agoon kaalmeeyaan iska daaya agoonkii xadgudub ku samaynaa oo xoolihii agoonka boobaaya dadkaasu ha noqdeen dad xoolaha agoonka mas-uul ka ahoo ilaahay mas-uul uga dhigay ama ha noqdeen dadaan xoolaha agoonta aan mas-uul ka ahayn xoolaha agoontu waa sun iyo dhuunkaal haddaad cunto waa waxaad cunayo waa un naare ogaaw si xaqdaraana aad ku cunto ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii buquunihim naara dadka xoolaha agoonta si gardarraha ku cunaa inamaa ya'kuluuna fii buquunihim naara ilahi yidhi subxaana wa tacaala calooshooda waxay gelinayaani waa naartii jahannamo ama ha badsadeen ama ha yaraysteen wasayaslowna saciira ilahi yidhi subxaana wa tacaala waxayna geli doonaan naarta jahannamo agoonkan ilaahay subxaana wa tacaala aabbihii oo oofsaday oo haddii aabbihii nool yahay xoolahan aabbihii ou hay lahaa aada ku dhici lahayn inaad xoolahaas boobto oo aabbihii aad gacantiisa ka bixido aabbihii markuu waaye maskiinku in wax loo qabtana u baahna inaad inta waxqabadkiisii iska daydo aad xoolihiisii boobtoo dhacdo ood soo xusuusido aabbihii ee ood maantoo dhan ka ooyidaahay waa doqonnimo waay haddaad saas yeeshana amaalmarkaada iyo amaalgudkaadu waa in naarta jahannama maalinta qiyaama lagugu gubo wasayaslowna saciira ilahi ilahi subxaana wa tacaala ilmaha agoontaana dadka mas-uulka ka uhu oo xoolahoodaa u hayaahay hadday qaangaaraan waxaa la rabaa inay farta ka saaraan intay xoolaha hayaanna waxyaabaha looga digay dadka xoolaha agoonta haya waxaa ka mid ah inay xoolaha midka xunna agoonka ay siiyaan xoolihii iskugu daraa iyagay agoonta wixii xumo maquunaa inay agoonka ku qoraan wixii fiican oo wanaagsanna ayagu ay siiyaan waxyaaba laga digay waayo ilahi wuxuu leehy subxaana wa tacaala wa aatu lyataama amwaalahum war agoonta xoolahooda gacanta ka saara hadday qaangaaraan oo ay noqdaan dad xoolahooda qabsan kara walaa tatabadalu alkhabiida biayib shaygii xumaa ood idinku aada lahaydeen na ha ku bedelanina shay wanaagsan oo canuga agoonkaah ou leeyahay dadka mas-uuliyiinta ka ah ilmaha agoonta in badan oo ka miduhu khiyaana aada u foolxumay sameeyaan khiyaanooyinkaas ay sameeyaan waxaa ka mid ah canuga agoonahu wuxuu u hayaa lacag booso uu gaday shan kunoo dollar uga baxshay asaguna boos kalow gatay shan kunoo dollar oo kala baxay kii agoonka ilaahayaa cirka gelshay konton kunoo dollar oo istaagay wax yar kadib kii siina ama shantii kunow joogaa ama waa ka hooseeyaa wax yar kadib uu fakeraa kii mujrimka ahaa oo dugaagga ahaa oo xoolaha agoonka mas-uulka ka ahaa markaasuu wuxuu lee isleeyahay xoolaha agoontaasay ku cuntaa canugii agoonka ahaa kontonkii booskii ou lahaa oo kontonka kun gaaray asagaa isku qoraa kii asagu ou lahaa oo shanta kun weli iska joogo oo shantii kunoo laga baxshay weli joogana agoonkuu ku qoraa markaasuu leeyahay markhaatiha laga ahaado tukumiitigan waxaa iska leh haddaan dhinto agoonta ilmo hebelaha iska leh waa booskii lagadood ogeydeen shan kunan uga bixiyey laakiin nasiib darro weli shantii kunaa booskii iska jooga waana beentiisa dahide booskii konton kunuu tegey asagaa laakiin quudareeyo asagaa boobay xoolihii geelooda wuxuu ku arkaa hal caano badan aada u fiican dhegsan haddii suuqa la geeyey lacag badan lagu helaayo markaasu wuxuu leeyahay hashaas anaa iskale agoonta laakiin waxay leeyihiin hasha dabada go-an ama dhegaha go-an oo haleebla ah oo coonta ah oo dadkuba haddii suuqa la keeno aysan wax badan siisanaynin saasuu le beeraha oo kale laba beerood hadduu beero beer agoontu ay leedahay beerna isagu uu leeyahay beertii ba'do wuxuu leeyahay beertii agoonta waaye midda baxdana waa taydii agoontii wuxuu leeyahay waa idin beeray waa idin dadaalay xoolihiinniina wax idinkugu soo saara waa ku dadaalay laakiin nasiib darro nasiibkaa idinka hiiliyey beertiinni waa ba'day ama beertiinni raashinaan fiicnayna ka soo go'ay waana beentiis ee beerta ba'day beertiisii waa asagana ba'a u dambeeya maadaama isagu uu been sheego xoolihii agoonta oon ilaahay bi'in uu yidhi waa ba'een isaguna qiyaamahu ba'a adduunyana ba'a u taalla aakhirana ba'a u yaalla ilahay marka wuxuu yidhi walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum innahu kaana xuuban kabiira ha u xeeladaysanina xoolaha agoonta dadka qaar intay isku daraan xoolaha agoonta iyo xoolahooda ay isku cunayaan markaasay waxay leeyihiin boqolkiiba waxaa ilmaha agoonta u leeyihin toban boqolkiibana sagaashan inay lahayeena suurtagal ah ilahay waxma mooga subxaana wa tacaala shilinka agoonku leeyahay iyo shilinka adugu aad leedahay ilahay waa u kala soocan yihin subxaana wa tacala ilahayna ma siri kartid haddaad agoonkan miskiinka aan kula xisaabtami karin maanta aad sirto ilaahay subxaanu qaadirkaha oo qulubta daalacanaya ma siri kartid innahu kaana xuuban kabiiran ilahay yihi subxaana wa tacala xoolaha agoontoo la cunaahi waa dembi aad u weyn xoolaha agoonta marka si loogu dhowaa karo ma jirto haddayse ahayn sida loogu dhowaanayo si wanaagsan oo ilaahay uu sheegay oo ilahay wuxuu leeyahy walaa taqrabu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsanu xataa yabluqa ashuddah agoonka xoolihiisa ha u dhowaanina sifadii wanaagsaneed inaad ugu dhowaataan mooye sifada wanaagsan waa maxay waa noo imaan doontaahe oo haddaad u shaqaydo xoolaheedana aada ka maarmin agoonta si macruuf ah oo wanaag ah inaad xoolahooda u cunto haddaad ka maarantana waa iska dhaafe waa noo imaan doonta haddaad agoon xoolihii hayso agoonkaas xoolihiisa waxaa la rabaa inaad si xilkasnimo ah aada ugu shaqaydo saad xoolahaada ugu dadaali laheedna aad ugu dadaasho maalintii agoonka uu qaangaaro qof caqligiisu ku filan yahana ou noqdana aada xoolihiisa farta ka saarto xoolihiisana intuusa qaangaarin waa inaada dardarsan oo aada boobin adoo qaangaarkiisa ka carara ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wabtalu lyataama xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum agoonta markay qaangaaraan imtixaama waxaad ku imtixaantaan xoolahooda ma hana karaan ma ku shaqaysan karaan mas-uuliyadda xoolaha loo dhiiba ma qaadi karaan hadday qaadi karoodaan farta ka saara ilahi marka wuxuu raaciyey subxaana wa tacaala walaa taakuluuha israafan wa bidaaran an yakburuu xoolihii cabsi aad ka cabsanaysaan iyo deg deg aad kala degdegaysaan ilmuhu inay idinku qaangaaraan xoolaha ha u boobinina haddaad saas samaydaan ilaahay waa ogya waxaa soo haray dadka xoolaha gacanta ku haya agoonta hadday ka maarmaan maxay samaynayaan xoolaha agoonta oy gacanta ku hayaan oo iyagu mas-uulka ka yihiin oo ay ku shaqaynayaan haddayse ka maarminse maxay samaynayaan oo ay fuqara yihiin ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacala waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf qofkii haniya oo xoolaha agoonta ka maarma ilaahayna uu mas-uul agoontan uga dhigay waajib waxaa ku ah xoolaha agoonta inuu ugu shaqeeyo qowsaar ugu noqdo u ilaaliyo u bulaaliyo ugu dadaalo u xifdiyo cadowga uga ilaaliyo dayaca uga ilaaliyo khiyaanada uga ilaaliyo intuu xoolihiisa ka ilaalaa inuu ka ilaaliyaa la rabaa xoolaha agoonta carabkaasna uusan wax ka saarin se waa ka maarmaa carabkaasna uusan wax ka saarin intaas waa waajib la saaray waxaa soo haray kii faqiir ah mas-uulna agoonka ah walaalkiis ayaa dhintay aabbihiis ayaa dhintay ilmihii agoontaa mas-uulu ka yahay xoolay haystaan lacagay haystaan isagu waxba ma haysto beerkiisa beer uma weheliyo ayaguna waa milyan dheerya waa maalan xoolahoodiina mas-uulow ka yahay waa uu ku shaqaynaa waa ku xamaala hadduu xoolahooda ka tago iska shaqo tago xoolahooda waa dayacmaaya inuu ka shaqo taga lama rabo inuu xoolahooda ku shaqeeyaa la rabaa laakiin muxuu samaynaa waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruufa ilahi yidhi subxaana wa tacaala waa shaqaale waa qowsaar xoolahan agoontou shaqaale ka yahay markuu cid kale u shaqay lahaa iyaga ha u shaqeeyo xoolaha agoontan ha u cuno si macruuf ah haddii cidan ayaga ahaynoo xisaabtame oo u shaqay lahaa wixii ay mushaar u sii lahaayeen keliya xoolaha agoonta ka qaato yowsana ka badsanin mas-uuliyaddan lays saarana cid ka soo bixi kartaa waa yarta cid inta lacag loo dhiibay la yidhi lacagta laguu dhiibood haydo kuna shaqay mushaarkan adigu iskaga qor dadkana la ogyahay say u jecel yihiin in mushaarka ay badsadaan mas-uuliyaddaas cid ka soo bixi kartaa aada u yarta aad u yarta qofkii marka mas-uuliyadaas aan ka soo bixi karin arrintaas iska ilaalisho qofkii ka soo bixi karana si macruuf ah oo wanaageeda la yaqaano oo cid walboo loo sheega ah oo aysan ku arkaynin xoolaha agoonta qaar ka midu inay kula jiraan ama xoolihii agoonta aad boobtay aysan ku arkaynin xoolaha agoonta u isticmaal asalka agoontaa iskale laakiin adigu shaqaalaata shaqaalata xoolaha agoonta marka qofka mas-uulka ka uh waxaa la rabaa inuu sekada ka bixiyo oo martida ka sooro martida waa laga sooraa sekada waa laga bixinaa hadduu shaqaale yahay oo isagu u shaqaynaa wuxuu samaynaa si macruufkeeda la yaqaano ee wanaaggeeda la yaqaano ayuu cunaa la dardarsamaayo la boobi maayo la dhici maa agoonta haddaad dhacdana maalinta qiyaame xisaabaa ku taalla haddii aad is tidhaahdo nin daciif ahaa tahay oo hadduu lacag arko miyirku ka tegaa dad saasaa jira oo weliba aan yarayn sidoo kale waa iska fiican yihiin iska ahlu khayr laakiin waxaa laga yaaba qaarkood in hadday lacag arkaan miyirku ka tegaayo ama waxaan suurtagal ahay inay iska jilcan yihiin tuugo maaha khaa'iniin maaha waa iska ahlu diin laakiin waa nugul yihiin waxaa laga yaabaa haddii qofu inta u timaado ay xoolaha kula dhegto inay iskaga sii daayaana suurtagal ah waxaa suurtagal ah inuu is yidhaahdo lacagtan berriyaad agoonta u buuxi doontaahe haddeerta aduu daarta iskaga dhiso lacagtan berriyaad agoonta u buuxi doontahay hadda qofka kuu timid iska sii inuu is yidhahdo suurtagal ah haddaad noocaas ku tilmaaman tahay oo xoolaha agoonta nin iska dhici kara oo dadka ka dhici kara aad ahayn oo aad daciifnimo isku og tahay xoolaha agoonta inaad mas-uul ka noqoto mamnuucay kaa tahay iska jir nabiguna waa ka dardaarmay arrintaas calayhi salaatu wasalaam nabigu abidarow la hadlay markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa abaa darrin innii araaka daciifa inaad daciif tahay oo taag daran tahaan ku arkaa wa innii uxibu laka maa uxibu linafsi nafteeda waxaan la jecelahana waa aan kula jecla ee laa ta'amaranna cala thnayni laba qofood madaxa u noqonin ha kala xakumin laba qofood maxaa yeele waa jilicsan tahay waa lagu jiidanaahay walaa tawallayanna maala yatiimin maadaama aad taag daran tahana ood go-aan jilicsan tahana maal agoomeed ha iskugu dhowaanin weli ha ka noqonin mas-uul ha ka noqonin faraha ka qaad ciddii mas-uul ka noqoy ha ka noqonatee haddaadan ka daciif tahay waa laga waa lagaa fogaya xoolaha agoonta xoolaha agoontu marka waxaa la rabaa in agoonta loo hayo loona bulaaliyo looguna shaqeeyo maalintay qaangaaraana farta laga saaro waa haddaad mas-uul ka tahay haddii aadan mas-uul ka ahayna waxaa la rabaa inaad xoolaha agoonta si dhibaato ah oo boob ah oo xaqdarra aada ugu dhowaanin waxaan xaqdarro ahayn inaad u shaqaydo ama seke waa lagu leeyahay xoolaha agoontaee seke laga baxshay aada qaadato xaqdarro maaha markaas waa xaq laakiin si booba inaad xoolaha agoonta ku cunto ood iska dhacdo arrintaas waa nasiib darro soomaalida in badan oo ka mid uuna agoonta waa dhacdaa gaaraan ririmiyigu bal dhaxalkayba dhaafiyaan hadday dumar yihiinna kumaba sii jiraan dadkaas agoon tahay haddii wax la dhaxlah oo ay geel yihiin namaba kusii jirto oo waxa laga yaabaa geela in la yidhahdo dhaxalkiisa ragga iskale waaweyn yaryarka iyo dumarka iyo dhaxalka geela wax kuma leh reer miyiga qalbiga adag qaarkood inay dhahaana laga yaaba waxaa soo haray ilmaha agoonta ah see la yeelahayaa ma lala shirkoobi karaa xoolahooda xoolaha ma lagu darsan karaa guri ma lala degi karaa debka ma laga qaadan karaa cusbada ma laga doonan karaa ma lala macaamili karaa mase waa in la takooro oo la iska fogeeyo maadaama la yidhi xoolahoodu waa khatar arrintaa dadka qaaraa si xun u fahmay markaasaa waxaa laga yaabaa inay sameeyaan takoorid ilmaha agoontaa la takooray oo la yidhaahdo debka looma doonto haddii la soo siyaarto oo ay gambarkuula soo ordaan ilmaha agoon tahay gambarkooda laguma fadhiisto agoon baatiinaa leeyahay habeen laguma hoydo kalaas biyaa lagama cabo koob shaha lagama cabo joodarikooda laguma seexdo gogoltooda lama galo guriga maadaama iyagu ay leeyihiin gurigooda lama soo galo agoon weeye in la yidhaha suurtagal ah arrintaasu ilmaha ma roonaan loo roonaadaa mase waa faquuq ilmaha la faquuqay waay waa faquuqay waa arkayaan bal warsada agoonta waxaasi faquuq waa ilmaha la faquuqay agoonta xoolahooda ha boobin ha dhicin ha dhibaataynin iyo waa kala duwan tahay ha u soo dhowaanin waa kala duwanta hadda dhibaataad ku haydaa agoonta markaasaa samayso waxaa la rabaa ilmihii inaada dareensiin inay takooran yihiin markii la yidhaahdo adeerkiin gurigiinna ma fadhiisan karo kuma hoyo karo eedda idinkuma hoyo karto habaryar idinkuma hoyo karto joodarigiinnu waa haras oo laguma seexan karo gurigiinna lama soo geli karo gambarkiinna laguma fadhiisan karo ilmihii adaaba murjiyo dhibaato gaarsiiye oo cuqdatu nafsi ku abuure soomaalidu arrintaas si khaldan u fahmeen xoolihii agoontana meelay galeenaa la weynaa agoon intooda badan xoolahooda waa la boobaa xoolihiina waa la dhacay ayagiina waxaa laleeyahay waa la takooraha laleeyahay oo markii gamirku markii loo yimaado kursiga ilmuhu la soo ordaan gugasha la soo ordaan waa laga cudurdaaraha waxaa laleeyahay gugashiina lama geli karo idin lama joogi karo waa idinla hoyalahay laakiin agoonaad tihiin ayaa laleeyahay ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wayas'aluunaka can alyataama qul islaaxu lahum khayr wain tukhaaliquuhum faikhwaanukum ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow agoontay wax kaa weydiinayaan qul islaaxu lahum khayrun hagaajin ayaga la hagaajiyo ayaa khayr badan danta uun laleeyahay waxaa la rabaa haw ilmaha agoontaa in la hagaajiyo la dhowro waay wain tukhaaliquuhum fa ikhwaanukum haddii aad wax isku darsataan isla degtaan waa walaalihiin gaala miyay ahaayeen haras miyay ahaayeen iyo haram miyay ahaayeen waa walaalihiin isla dejiya wax isku darsada wallahu yaclamu almufsida min almuslixi ilaahayna subxaana wa tacaala mufsidka iyo muslixa waa kala yaqaanaa midka agoonta xoolahooda iyo xoolihiisa isku daraa sow biyaha hoostooda ilmaha agoonta xoolahooda uga qaato oo qaaca isku qarina iyo midka arrintu ay ka tahay ilaahay dartii ilahay waa ka warqabaa subxaana wa tacaala marka xoolaha agoonta iyo xoolaha waa la isku dari karaa waa la isla degi karaa waa la shirkoobi karaa wax waa la isku darsan karaa laakiin waxa la diidaa waxa waaye isku darsigaas inaad ugu gambato xoolaha agoonta xoolaha agoontana iska ilaali agoontana yaan la takoorin oon la faquuqin wallahu subxaana wa tacaala aclaa waaclamu billahi atowfiiq